halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ood ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a famiyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axad afarta bisha diseembar labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda waxaa wada jir idinkugu daadahinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna fiidnimona waxaa dhegaystayaal ka mid a ciidamada puntland oo sheegay in wax ka yar konton kilomitira u jiraan degmada qandala oo maleeshiya raacsan kooxda daacish ay haystaan waraysi gaar ah ayaannu idinka haynaa taliyaha ciidamada badda ee puntland cabdirasaaq waa admiraal cabdirasaaq diiriye faarax
runtii anigu kuma odhan karo exactly xilligaas xilligaas kuma odhan karo laakiin qasadka iyo ujeeddadayada waxa weeyaan inaan gacanta ku dhigno mana filayo hadda wax weyn oo annaga naga hor taagan laakiin waxa weeye waxaa jira dhulka oo buuray buuralaya darteed
waxaa kaloonu idiin haynaa gudiyada xaloohelidda colaadda gaalkacyo oo maanta booqday meelihii ay labada dhinac ku dagaalameen
waxaan kaloonu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya waxaa kaloo aad dhegaystayaal barnaamijkeenna ku maqli doontaan
waa barnaamijkii dhaqankiiyo hiddaha oo aad xadda maanta kala maqli jirteen waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka dadka reer austriya ayaa axadda maanta u dareeray sanduuqyada codbixinta doorasho ku celisa taasoo laga yaabo in robert hover oo kaalinta hore kaga jira tartanka la doorto haddii uu guulaysto waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee midigta fog jira ee ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida xilka waddankaasi qabta dadka codka bixinaya waxaa inta badan wada cadhada ay u hayaan hanaanka dowladda iyo iyaga oo ka dudaya arrimaha soo galootiga culayska dhaqaaleha qaxootiga iyo muhaajiriinta ka faa'iidaysanaya hanaanka taakulada bulshada ee austriya waxaa kale oo dadka wada mawjadda argagixisa ee yurub sannadii ugu dhowaa ka dhacay kadib markii ay bilaabatay xiisadda soo galootigu codbixinta berri waa tii labaad kadib markii natiijada bishii hore ee juun ay dadku diideen istawamarinna lagu tuhmay kadibna in lagu celiyo la gohaansaday ololu waxa uu ahaa mid aad u xun waraaqaha xayeysiinta ee madaxweyne hover ayaa lagu falaaday iyadoo wejiga laga bedelay shaarbano loo sameeyey loona ekeysiiyey kuwii sawiradii adolf hitler
taliyaha kooxaha mucaaradka ee syriya ee ku sugan magaalada dagaalku ragaadiya ee alebo ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin inay gacantooda ka baxdo dhanka bari ee magaalada oo ay la wareegaan xogaga dowladda ee ruushinku ay taageeraya kuwaas oo ku hanjabay inay magaalada ka saari doonaan mucaaradka zakariya mulahebji taliyaha mucaaradka ayaa u sheegay shalay wakaalada wararka ee reuters isagoo ku sugan dalka turkiga in isaga iyo saraakiil kaleba ay halkaasi u joogeen wadahadallo ay la leeyihiin ergeyga gaarka ee ruushanka oo ay kala hadlayaan colaadda bilooyinka socota ee alebo mulahifji ayaa hadalkan sheegay saacado kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee ruushanka sergey lafrof uu sheegay in moscow ay diyaar u tahay wadahadallo ay washington la gasho si loo xaqiijiyo in mucaaradku si shuruud la-aan ay uga baxaan magaalada alebo lafrof ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la yeeshay magaalada rome xoghayaha arrimaha dibadda ee mareykanka john kerry
aaska hogaamiyihii hore ee dalka cuba fidel castro ayaa madaxweynaha kuuba ee hadda xilka haya raul castro ka hadlay isagoo tobannaan kun oo isugu soo baxay magaalada santiago ee dalka cuba maalintii sabtidii shalay u sheegay in dowladdu ay maamuusi doonto doonistii walaalkii ahayd inaanay jiri doonin dhismayaal amaba goobo dadweyne oo magaciisa loo bixiyo fidel castro ayaa geeriyooday toddobaadkii hore isagoo da-diisu ay tahay sagaashan sano dambaskiisa ayaa lagu aasi doonaa meel u dhow hadhaaga meydkiisa ee halyeegii madax bannaanida cuba hoose marti aaska ayaa dhici doona axadda maanta ah hadhaagi castro ayaa galabnimadii sabtidii la keenay santiago de cuba oo ah magaaladii uu ka bilaabay kacdoonkii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo saddexdii gaadhigii lagu siday dambaska hadhaaga ah ee castro ayaa waxaa salaamay boqolaal kun oo qof oo u murugeysan oo ku dhawaaqayay magiciisa fidel castro isu soo bixi habeenkii sabtida waxaa ka qayb galay saaxiibada castro sida madaxweynaha venezuela nicolas maduro iyo laacibka kubadda cagta ee diego maradona
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington ciidamada puntland ayaa sheegay inay wax ka yar konton kilomitir ay u jiraan degmada qandale ee gobolka bari oo ah degmo ay haystaan maleeshiya ka tirsan kooxda daacish taliyaha ciidamada badda puntland admiraal cabdirasaaq deeriye faarax oo waraysi gaara siiye v o e da isagoo ku sugan meel aan ka fogeyn qandale ayaa sheegay in ciidankoodu aanu weli gaarin degmada qandale balse ay dhowaan filayaan inay qandale dib u qabsadaan uga qabsadaan kooxda daacish cabdicasiis xuseen cismaan ayaa admiraal cabdirasaaq ku waraystay qadka telefoonka fooneeyaha loo yaqaan waa turaayaha loo yaqaano wuxuuna ugu horeyn weydiiyey halka isaga iyo ciidanka puntland ay hadda ku sugan yihiin cabdicasiiso waa xilligan aan hadda kula hadlayo waxaana ku sugannahay inta udhexaysa karin qandala iyo basaashin meesha la yidhaahdo waa garta markaa qandalo qiyaas ahaan kilomitr ahaan markaad eegtid imise aad u jirtaan waxay noo jirtaa konton kilomitr afartan iyo shan ilaa konton kilomitr waa gartay shalay dagaalaa dhacay oo ka dhacay meeshaad iminka joogtaan oo labadiina dhinac idin dhex maray waxaanad sheegteen inaad ilaa toddoba qof ka disheen dhinaca kale bal wararkii ugu dambeeyey sheeg shalay ilaa xalay ilaa maanta wax dagaalama dhaceen wixii ka dambeeyey dagaaladii shalay
uley sida uu guddoomiyaha gobolka noo sheegay shalayto sidaasay hawshaasi ku dhacday operationkaas qaybtii labaad maantana waxa weeye hawlo sifaynaha ayaanu u joognaa inta udhexaysa hadda halka aan ku sugannahay iyo nawaaxigeeda insha allahu bidnillahi alkariimna markaan dhamayno taas baanu u gudbi doonaa qandala markaa guddoomiyuhu shalay wuxuu noo sheegay in afar iyo labaatanka saac ee lasoo socda aad qandalo qabsanaysaan adiguna waxaad leedahay weli konton kilomitr baan u jirnaa marka ma ma dib u dhac baa yimid mise waxbaa idinka hor yimid runtii dee guddoomiyaha sidii uu ku sheegay baa waxay ahayd inaana qandalo la gelaynin inta dhulkaa la sifaynayo oo la kiliingaraynayo marka hawshaas ayaan weli ku mashquulsannaha insha allahuna sidaa ugu degdeg biyaha badan baan ku geli doonaa ilahay hadduu qadaro marka maxaad safaynaysaan oo kilingaraynaysaan oo oo aada nadiifinaysaan oo idin hor yaalla ma miinooyin baa jidka ku aasan ma dhufaysiyaa jira bal noo sharax waxaad safaynaysaan kooxaha yar yar oo ma garanaysaa nimankaas ah ayaa meelahaas ku jirtira waana maanta laftirkeeda howlo badan baan qabanay waxa weeye marka jidka laftirkiisu dee wuxuu u baahan yahay in laiska sugo oo aan may dhicin in inta gudaha la iska galo dabadeedna maaragtay meelahaas wax lagu sheeg sheego marka howlahaasaan ku mashquulsannahay ilaa iyo hadda marka wax sahana ma u dirsateen dhinaca qandala oo ma ka warqabtaan waxa idinka horeeya
si wanaagsan taasina waa wax uun ku saabsan arrimaha milatariga laakiin wax waliba waan ka warqabnaa waa tahay waxaa jira warar sheegaya in maraakiibta neto ee badda taagan in ay iyaguna howlgal ama duqeyn sameeyeen arrintaas wararkaas noocaasa ma jirtaa ma xaqiijin kartaa ilaa iyo hadda wax duqeyna oo anagu aan ognahay oo neto neto ka sintay halkaasi ma jiraan mana anaan maqal marka ma jiraa wax iskaashiya ood la xidhiidheen dhinaca neto ama wadamadan kale dowladda soomaaliya taageera oo iskaashi dhinaca cirka oo aad helaysaan ma jirtaa annaga khaasatan ciidanka badda ahaan neto iyo unafo iyo magaranaysaa ciidamada wadamada ay ka joogaan badaha badda soomaaliya xiriir baan leenahay oo ku saabsan waxdamiyada badaha laga galo taaribiinta hubka kalluumaysiga sirci darada vayrasiga ama burcadda maraakiibta badda ku bararanta waxaasoo dhan waa xiriir baan ka leenahay iyo iskaashi marka iskaashiganagaasu waa wuu jiraa oo xiriir xagga informationka aan laakiin wax wax wax wax wax iskaashiya ma isweydaarsateen oo ku aadan dib u qabsashada qandala may ilaa iyo hadda may marka keligiin oo ciidamada puntland ayaa socda iskuna tashanaya doonayana meesha inaad qabsataan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol aan ku filanahay ciidda ciidanka puntland waa mid ma garanaysaa ee arrintaasi filin karaya fulina doona insha allah bidillahi kariim waa tahay n cabdirasaaq waxaad igala hadlaysaa taleefanka toreeyaha la yidhaahdo maxaa ku dhacay markaa isgaarsiintii n deegaanka
sida ay noo sheegeen shirkadda gulis nimanka halkan wakiilka ogaa inta aanan soo gaarin labada anteero ee qandala iyo halka hadda basaashin mid ku taalla labadaasiba ma shaqaynayaan cilad xagga farsamada darteed markii aan weynay sidaas ay noogu shaqeen waa gartay n khasaarihii dagaalkii shalay intii aad noo sheegteen mooyaane maxaa ka soo kordhay ah, oo dhinaciin hadday noqon lahayd iyo dhinaca kaleba ma jiraan waa intii shalay uu kuu sheegay ee, maaragtay ee, guddoomiyaha gobolka Ee, maanta waxaan maqlayay in v o ed aad soo dayseen nin sheeganaya inuu yahay ciidanka badda oo idinka warramay inay qasbadeen magaalada qandala soo sidaa ma may annaga v o a idaacaddeenna n qofkii ugu horreeyay la hadlaa aad adigu tahay maanta cid aanu waraysanay aanu la hadalnay ma jirto n adigaana ugu horreeya cabdirasaaq qofkii aanu la hadalnay n shalay guddoomiyahaan waraysanay sidaan sheegnay laakiin annagu qof kale lamaanaan hadlin Ah, waxaan maqlayaa in idaacadaha qaarkood ay sheegayaan in eh, qof sheeganaya taliyaha ciidanka badda uu sheegayo in qandala ay maaragtay eh, eh, ciidanka badanka uu- badda uu qabsaday oo xagga badda ka galeen arrintaasi waxaan leenahay eh, war jiraay maaha qofkaasina qofaan naqaano maaha eh, warka suganna insha allahu anigan baad iga qaadan doontaan wixii ku saabsan ciidanka badda waa tahay ugu dambayntii markaa n aad- maadaama taleefon toreeya aad ka hadlaysid oo n meel durugsan aad joogtaan aad sidaad sheegtayna qandalo u dhowdihiin rajadiinnu intay leegtahay goormaad filaysaan qandalo inaad gudaha u gashaan
Ah, runtii anigu kuma odhan karo exactly xilligaas xilligaas kuma odhan karo laakiin qasadka iyo ujeedadayada waxa weeyaan inaan magaaladaas eh, gacanta ku dhigno Eh, mana filayo hadda wax weyn oo anaga naga hostaagan laakiin waxa weeye waxaa jira eh, dhulka oo buuray buuralaya darteed iyo nimankaas oo meelaha ku dubdumaalaysanaya inaan si fiican aan maaragtay gacanta u marino insha allah bidillahi kariim kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada badda ee puntland admiraal cabdirasaaq deeriye faarax oo waraysi gaarasiiyey v o a waryaheena cabdicasiid xuseen cismaan ayuu u waramayey
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington meelo ka mid a soomaaliya waxaa gebagaba maraya doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ka mid noqon doona haddaba halka ay wax marayaan iyo caqabadaha jira waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda ee muqdisho jacfar kuukay inkastoo gebagaba ay marayso doorashada xubnaha aqalka hoose laguna sii siqayo xilligii la dooran lahaa madaxweynaha dalka kaasoo sida guddoomiyaha guddiga doorashooyinka uu sheegay ay mudanayaasha cusubi go-aan ka gaari doonaan ayaa haddana waxaa soo ifbaxaya caqabado hor leh oo ay muuqato in geediga ay gashiin gelinayaan maalmo ka hor waxaa muqdisho ka bilaabatay doorashada xubnaha beelaha banaadiriga oo ilaa iyo hadda saddex kursi soo buuxisay waxaana daba joogay tii beelaha waqooyiga soomaaliya oo aqalka sare iyo mid hooseba isugu jirta inkastoo ismaandhaafku uu halkaasi ka dhashay shan iyo labaatankii bishiina dhaaftay waxaa madaxtooyada maamulka puntland ka soo baxay warcad oo uu madaxweynaha dowlad goboleedkaasi ku sheegayo in la hakiyey doorashadii xubnaha aqalka hoose ee garoowe ka socotay ilaa wax laga qabto qaabka loo qaybiyey xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyiga soomaaliya gaar ahaan sool iyo sanaag maalmo kadib waxaa shir jaraa'idoo uu muqdisho ku qabtay guddoomiyaha guddiga federaalk ee doorashooyinka dadbani abukaate cumar dhegey uu ku sheegay in dhowr casho kadib ay caasimadda fadhiisan doonaan xubnaha ilaa xilligaasi lasoo doortay maadaama ay tiradoodu gaadhay mid uu fadhigoodu ku guntami karo go'aanada harsanna ah ay iyagu gaarayaan madaxweyne ku-xigeenka puntland oo u arkayay in hadalkaasi ka soo yeeray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka uu doc faruurayo go-aankii ay ku hakiyeen codayntii aqalka hoose ayaa sheegay inaanay doorashada guddoomiyaha baarlamanka iyo midda madaxweynuhuba xalaal noqonaynin ilaa si buuxda loo soo dhammaystiro xubnaha aqalka hoose ee laba boqol iyo shan iyo toddobaatanka waxaa muqdisho maalin ka hor soo booqday oo welina ku sugan madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo guddoomiyaha baarlamanka maamulkaasi iyadoo imaatinkoodana lala xiriirinayo wadaxaajood laga gelayo go-aankii guddiga doorashooyinka ee ahaa in tirada ilaa iyo hadda lasoo doortay ee uu kooramku ku buuxo ay kulamadooda qaadanayaan iyo qodobka doodani ay ka dhalatay ee ah sida laga yeelayo xubnaha aqalka sare ee gobolada sool iyo sanaag jubbaland waxa ay ku guulaysatay inay soo dhammaystirto kuraastii ay ku lahayd baarlamaanka soomaaliya oo saddex iyo afartan gaaraysay koonfur galbeed oo iyadana saami u heshay ilaa sagaal iyo lixdan mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka soomaaliya waxa ay soo buuxisay ilaa toddoba iyo lixdan kursi waxaana u haray laba kursi oo keliya maamulka cusub ee hirshabeelle oo isna aqalka hoose ku yeelanaya toddoba iyo soddon kursi waxa uu soo doortay shan iyo soddon mudane oo isna laba keliya ayaa u harsan halka maamulka galmudug oo lix iyo soddon xubnood lehna uu ilaa iyo hadda soo doortay soddon xildhibaan waxaana ku dhiman lix kursi dowlad goboleedka puntland ayaa ka hor intii aanay ku dhawaaqin inay hakadgelisay doorashada aqalka hoose ee garowga ka socota waxa ay soo buuxisay kuraasta laba iyo labaatan mudane waxaana doorashadu ay ku dul hakatay shan iyo toban kursi oo weli doorasho sugaya toddoba kursi oo beelaha banaadiriga muqdisho loo dhigayna waxaa ilaa maanta ku soo baxay saddex mudane iyadoo afarta dhimanna toddobaadkan gudihiisa lagu dooran doono hirshabeelle iyo koonfur galbeed sida gudiyadooda doorashadu ay noo xaqiijiyeen waxaa lagu wadaa in isniinta berriba ah ay ka faaxashaan doorashada aqalka hoose galmudugna beryaha xiga ayaa la sugayaa maalmaha soo aadan ayaa lagu wadaa in ay xamar ka bilaabato doorashada beelaha somalilan oo aqal sare iyo mid hooseba isugu jirta tirada laga doonayana waa lix iyo afartan aqalka hoose ah iyo koob iyo toban aqalka sare ah waxaana sida aanu wararka ku helayno muqdisho ku diyaara ergadii wax dooran lahayd iyadoo u tartamayaasha labadaasi aqalna ay xilli horeba bannaanka isi soo dhigeen tirada aqalka hoose ee ilaa iyo hadda la doortay waa laba boqol oo mudane shan iyo toddobaatan ka harsanna waxa ay ku kala maqan yihiin maamul goboleedyada afarta ah marka jubbaland laga reebo iyo beelaha somalilan iyo kuwa banaadiriga jacfar kuukay v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington magaalada gaalkacyo waxaa weli ka socda qaboojinta iyo dhammaystirka heshiiskii xabajoojinta ay dhowaan wada gaareen maamulada galmudug iyo puntland ee ku aadan colaadii dhowaan ka dhacda magaalada gaalkacyo guddiyo ay labada maamul u saareen in xal ay u helaan colaada ayaa si markaasi waxay isweydaar ah ay maanta u booqdeen meelihii ay colaadu ka dhacday ee magaalada gaalkacyo cabdirashiid xaashi cartan gudoomiyaha mudug ee maamulka galmudug oo ka mid ahaa guddiga dhinaca galmudug ayaa cashe ibraahim aadan cashacuud uga waramay waxa ay soo arkeen iyo halka hadda xaalku marayo bismillahi raxmaan raxiim caasha aad iyo aad baa umahadsan tahay wuxuu ahaa kormeelkan wuxuu qeyb ka ahaa kulankii shalay oo labada guddi aanu ku hogaaminayno labada goboleed hore go-aamadii aanu ku gaarnay iyo go-aamadii kasii horeeyey oo ahaa in ciidamadai barihii laga qaaday dib uga noqdeen inaan soo controlno oo bal inay qolo walba dib uga baxday iyo in kale arrinta noocaas ayay ahayd kadibna markaan kormeerkii labada dhinac soo sameynay anigu gudoomiyaha gobolka galmudug ee galmudug waxaan aaday dhanka kale dhanka kalena halkaan ay soo aadeen ayaguna kormeerayeen shaqooyinkii aan aan isla garanay iyo in bulshada ay arkaan in anagu heshiin karno oo wada hadli karno dabeedna daweshi aan u fidninay inay noogu yimaadaan tapstar hotelka ku yaala gaalkacyo dhanka galmudug ayaan qado ku wada qaadanay madashaas oo aan ku gorfeynana sidii aan heshiiskan iyo arrimahan looga gaari lahaa xal waara marka waxaad iga warantaa si buuxda ma loo kala qaaday ciidamadii dabcan ciidamadii si buuxda waa loo kala qaaday inta ma arkaysaa jidihii hadda loogu talagalay inay tagaan way tageen laakiin waxaan rabnaa si buuxa marka la oranayo inay barahoodii iyo meelihii ka kala yimaado u wada noqdaan marka marka hore wuxuu ahaa xiisada ciidamada way sor fadhiyeen qadar aada iyo aada u yar laakiin qola walba inay laba kilomitr ba dib u baxday dabadeedna haddana aan tilaabo kale sii qaadno sidaa iyo si lamida weye marka ma jiraan ciidamo iyagu labada dhinac ama dhinaciina ama dhinaca puntland oo iyagu weli goobihii lagu diriray ku sugan mise si buuxdaa loo kala qaaday dabcan waxaa jira qeybaha oo boosida waxay u yaqaanaan oo ma arkaysaa ku sugan meelaha qaar laakiin ciidan aan u aragno dhooban oo meelihii lagu diriray taagan oo dhoodhooban maanu u tegin dabcan waxaan u tagnay ciidamadii meelihii ka kaceen rag yaryaroo ku haray oo oo century ah ayadana waxaan waxaan kaga ballanay maanta inay intaasoon dhan dhamaystiraan annaguna sidoo kaleeto dabcan meelihii aan soo marro dhulna awal baan horey u wada qaadnay arrimahaas oo dhan ba waxaan hajoogi degan oo aan kusoo wada hadalnay marka dhinaca magaalada dhaqdhaqaaqii ganacsiga ma kala xiran yahay mise wuxuu noqday mid hadda isku furan oo labadii dhinacba ay isdhex marayaan oo saansaantii colaadeed ay sidaa kusii baaba-ayso wallaahi magaaladu waxay gaartay xaalad aad iyo aada u daran horaantii markii hore oo magaalada awal isu furan oo hal suuq ah magaaladu suuqa laba suuq kale ma kala cano waa hal suuq uu isku yahay saasay tahay dagaalku markuu bilaabay ilaa waktigan suuqu waa isku wada furnaa dabcan waa waa laga yaabaa cabsi badan inay abuurneed oo dadku aysan isdhex mareynin laakiin haatan anagu meeshaan ku gudbaynay suuqa dhexdiisa aheyd meeshaan isugu nimid suuqa dhexdiisa aheyd waxa aan ma arkaysaa meeshaan uu istaagtana aan istaagnana ganacsatadii dhexdooda aheyd waxay caan ku yihiin ganacsatada reer gaalkacyo oo wax kasoo dhacaya inay isdhex maraan oo wada shaqaystaan ayay caan ku ahaayeen runtiina annaga maanta tii iyo wayna soo wada dhaweeyen halkaasaan qolo walba gadigii kale uga gudubnay waxaana soo gaaraysa in dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu kala xiran yahay maxaa taa ka jira dabcan anagu xaggeena wax ka xiran male haddii dhanka kale wax ka xiran yihiin waxaan rajooneynaa wax ay jiraan wax taagtaagan ayadoo inay dhamaystirmi doonto dabcan ganacsigu ganacsigu sidiisa waa xor qofka ganacsigaana meeshuu wax ka heli karay meeshuu la aadi karay ayaa dan ugu jirta dabcan anugu hadda ma doonayo inaan sii hordhacoon idhaahno wax wax walbaa xiran laakiin wixii caqabadaha iyo intii cabsidii jirta ku xirmeen dabcan waa dhici kartaa laakiin annaga dhankeena wax mar walba ka xirnaaba ma jira ayaguna sidoo kaleeta dabcan noqon doontaa marka cabdirashiid markaad fiiriso adigoo sal uga dhigaayo wixii aad soo aragtay kormeerkii maanta wafdigii adigu aad ka midka ahayd ay ku tageen goobihii lagu dagaalamay labada maamulo puntland iyo galmudug ma kuu muuqdeen saansaan ah in colaaddii halkaa ka dhacday ee dhiigga ku daatay ee dad badan barakicisay inay halkaasi ka dhammaatay runtii aad iyo aad baan ugu qalbisanahay waana sababta aan maarkaysaan kugu celcelinayo jawi jawi fiican buu ahaa maxaa yeelay waa waxaan waxaan ahayn dad mas-uuliyiina oo garan karaa waxa meesha ka dhacay iyo deegaanada iyo dhibtaka bulshada guud ahaan gobolka ku nool iyo waxay la kulmeen arrintaas waxaa daliil u ah dadkii kala xirmay oo isu gudbi waaye oo is arki waaye inaan maanta qolaba qolada kale aadaya markii dambena dhinaca ka wada qabeynay oo aan maanta oo dhan wada joognay oo aan istusinay waxyaalaha caqabada says usoo nonoqon sidii loo zuulin lahaa taa marka waxay kutusaysaa maadaama aan anagu hal geed ka wada duulaynay hal marnaba aanana wada gaaraynay in nabadan aan aan rajeynayn ilaahay ka rajeynay inay noqoto mid xal lagu waaraa cabdirashiid waxaa jirtaa mar kasta uu dagaal dhaco dadaa ku dhinta dadna way barakacaan noloshibaa ciriiri gasha haddana mas-uuliyiintii labada dhinac ee dagaalamay way isu yimaadaan xal bay gaarhaan haddana si lama filaan ayuu mar kale dagaalka u qarxi karaa marka dadka ku dhagaysanaya ee ku barakacay colaaddii halkaa ka dhacday iyo dadka ay ehelkoodii halkaa dhibaatadu ka soo gaartay maxaa u sheegaysaa hadda in ay ku aaminaan hadalladan aad sheegaysa ee wanwanaagsanaha in colaaddii halkaa ay kasii tirmayso oo colaaddiina sidaa ay ku dhammaatay galmudug iyo dhinaca puntland caasho aad baa umahadsan tahay waa fakar saliima sidaad la socotada soomaaliya waxay gaartay heer aada iyo aad maarkaysaa xaaladeeda u liidato maantana waxaa moodaa in laga soo kabanayo mar meel ka jirta waa run in dad aada iyo aada uba u badan oo isugu jiro haween iyo caruur iyo iyo dad waaweyn ay ka barakaceen gobolka waana markii labaad sanadkan laakiin markan insha allah waxaan rajeynaynaa arrintan inaysa soo noqon maxaa yeele anagu waxa dhici doona ilaahay baa garanaya mana mana ahan inaan anagu si ula kacaho maamul ahaan ama ma arkaysa mas-uuliyin ahaan inaan anagu qorshaheeda aan aan sabab ahayn laakiin waxa weeye fidnadu way hurudaa si deg dega isaga kici kartaa siyaabo kala gedisan bay ukici kartaa laakiin waxaa muhiim ah dadka mas-uuliyiinta markii dhib dhacaa inay laga fikero in dhibkaan marka hore la joojiyo dabadeedna laga fikera inaysa soo noqon dhibkaas haatan waxay kaga gedisan tahay midda hore inaan hadda aan aan aan ka fikerayno siisan wax dambe usoo laalaaban oo joojin keliyaysa ku ekaan oo lasii wada tillaabadii arrintaas weeye arrinta aan xoogga saarayno
kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid xaashi cartan guddoomiyaha mudug ee maamul goboleedka galmudug waxaa uu warramayay caashe ibraahim caashucuud haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaadhigaynaa dhibaatooyinka naceebka ku salaysan ee kusoo kordhaya meelo ka mida dalalka reer galbeedka iyadoo meelo badan oo ka mid ah dalalka reer galbeedka oo maraykanku ay ka midka tahay lagu arkay hanjabaadyo loo jeedinayo dadka muslimiinta iyo goobaha lagu cibaadaysto taasoo walaacaadu fara badan gelisay dadka muslimiinta qaarkeed haddaba waa maxay sababta ka dambaysa in dhibaatooyinkaasi ay soo bataan maxaase la gudboon dadka muslimiinta ahi si looga dhiidhiyo dhibaatooyinkaasi inaysan sii soconin islamar ahaantaasina loo joojiyo su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa barnaamijka igula qaadaa dhigaya cabduqaadir faarax diri oo ah agaasimaha hay-adda nabadda iyo horumarinta ee grace fadhigeedu iyo hamgalada oosle ee dalka norway halkaas oo dalalka yurub qaarkood ay ka dhacayeen dhibaatooyin la mida kuwa ka dhacayay maraykanka barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan waxaan ugu horrayn dhegaystayaal cabdulqaadir aan weydiiyey bal inuu sharxaddii naga siiyo waxay salka ku hayaan dhibaatooyinka ku salaysan naceybka muslimiinta ee dalalka reer galbeedka qaarkood ay ku soo badanayaan waxaana uu cabdulqaadir ku jawaabay bismillahi raxmaan raxiim walaal jamal waan ku salaamayaa adiga iyo dhegaystayaashaadaba waana kaaga mahad celinayaa runtii inaad igu soo casumtay barnaamijka dhegaystaha wicitaanka dhegaystaha si arrimahan la xiriira nacaybka islaamka iyo xagjirnimada runtii waa arrimo kusoo kordhayay wadamadan reer galbeedka wixii ka dambeeyey kow iyo tobankii bishii sebtembar sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii waana arrimo runtii qeybo badan ama meelo badan runtii taabanaya markaan usoo laabano runtii dee arrimaha dhinaca dhalinyaradoo kaleeto ee xagjirnimada runtii noqonaya ama ku biiraya kooxahan xagjirka la yidhaahdo runtii dee arrimo badan ayaa keena ama sababa arrimaha ugu badan oo runtii way kala duwan yihiin runtii meel walbana in lagu qiimeeyo ayay mudan tahay bii-ada ka jirta iyo xaqiiqada iyo waaqiciga waddankaas ama meeshaas ama qaaradaas ama ummadaas ka dhex jirta arrimaha marka guud ahaan marka la qeexayo runtii sababa inay dhalinyaradu ay xagjirka ay noqdaan waxaa ugu muhiimsan runtii inay aysan markaa dhinaca jahliga oo kaleeto inuu jahli badan uu ka haysto dhinaca diinta iyo fahamka diinta islaamka oo haba yaraatee ayagoon aqoon badan aan ulahayn diinta islaamka iyo muxuu ahaa sida ay diinteennu ay tilmaamayso ama sida diintu ay tahay iyo sida ay nasku u dhigayo ama loo daliishanayo fahamka guud ee diinta ayagoon runtii wax badan aan ka garanaynin ama aan aqoonin ayaa runtii qeybka oo numberkaas ugu badan oo dhalinyarada sababta u noqda inay xagjirnimada ay ku dhacaan ama si qaldan diinta ay u fasirtaan ama loogu macneeyo looguna dhigo waa qodobka ugu horeeya runtii dee dhinaca jahliga iyadoo diinta islaamka oo ka haysto wax badan aan ka garanaynin ayaa qeybka tusaale ahaan waxaa qeyb loo soo qaadan karaa ama tusaale loo soo qaadan karaya bishii sebtember ee sanadkan aynu ku jirno sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka hay-adda sirdoonka waddanka norway oo kaleeto waxyaabaha runtii ay soo saartay warbixin sanadeedkeeda ay soo saartay waxaa kamid ah tusaale ahaan boqol kiiba sideetan iyo sideed dadka xagjirka noqday maaragtay aan idhaahdo boqol kiiba toddobaatan iyo sideed dadka xagjirka noqday ee dhalinyarada ah in ay yihiin dad markaa aan markiido horeba aan islaamka tusaale ahaan aan aan aan wax badan ka garanaynin isla markaana diinta aan wax badan aan ka aqoonin oo islama ama si kale hadii loo dhigo dhalinyarada ku jirta suuqa ku jirta oo ayagoon markaa diintii wax badan aan ka aqoonin fahamsanayn garanaynin isla markaana aan ku xirnayn xarumaha barashada diinta islaamka sida masaajida oo kaleeto iyo malxamadaha iyo wixii lamida aan garanaynin tusaale ahaan inay ahaayeen dhalinyarada noocaas dadka ugu badnaayo ku saamoomay ama ay saamaysay xagjirnimadu halkaa marka waxaa ka garan kartaa tirakoobkaas runtii inuu yahay dadan wax badan aan ka aqoonin aan fahamsanayn garanaynin diinta islaamka wax badan aan ka garanaynin arrimaha kaloo dee loo soo qaato ama sababta u noqoto dee way kala duwan yihin waa midaan kuleeyahay waxay ku xiran tahay meeshaas dhaqanka ka jira waxyaabaha tusaale ahaan wadanka soomaaliya oo kaleeto marka laga hadlayo ama bariga dhexoo kale marka laga hadlayo waxaa kamid a dee fakriga kamida oo runtii dee dhalinyaradu ay ku dhibaataysan yihiin islamarkaana aysan haysanin runtii nolol maalmeedku uu aada u adag yahay islamarkaana kooxahan xagjiriinta ay fududeeyaan dhalinyarada inay shaqaalaysiistaan islamarkaana ay ufududeeyaan waxyaabaha maaragtay tashiilaadka yawmiga ay u baahan yihiin maalinlaha ay ufududeeyaan taana ay u fududeyso qofkii mar haddii la shaqaaleeyo waxyaabihii uu heli lahaa quutul daruurigiisina ou helo inuu markaa ay sabab u noqoto inuu ku biiro kooxahan aad baad umahadsan tahay sida wacan aada u faahfaahisay cabduqaadir dhinaca kale marka la fiiriyo waxaad ka dhawaajisay in dhibaatooyinka inta badan dadka geysanaya yihiin qof markiiba hore diinta islaamka uusan si wanaagsan ugu dhaqmaynin ama uusan u haysanin marka qofka aan islaamka ahayn oo uu arko qof dhibaato geysanaya oo iyaga beegsanaya oo ma kala qaadayo qofkan diinta islaamka si fiican buu u haystay iyo si aan aan wanaagsaneyn buu u haystay wuxuu u qaadanayaa qof muslim ah inuu weerarkaas soo qaaday marka nacayb guud ayaana markaa dhici karaa sidaa hadda meelo badan oo dalalka reer galbeedka haye ay ka socdaan amaba ay ka dhaceen la arkay marka xaaladda halkaa ay marayso sideeba arrinkaasi loola tacaali karaa oo laga hortegi karaa ti waa su-aal fiican waxay u baahan taha runtii meelaha dadku ay ku nool yihiin in runtii la isku dayo wakti badan iyo juhdi aada u adag runtii la geliyo dhalinyarada runtii in lala socdo lana la shaqeeyo ama qofku nuucoo raba ha noqdo ama qof dhalinyara ha noqdo ama qof kasta sideedaba ummadda muslimiinta ah waxaa saaran waajib qof kastoo muslim ah waxaa waajib ka saaranya inuu barta diintiisa qofna uusan uga turjuminin qofna uusan maaragtay uga sheekaynin in diinta islaamka qof walba qofka muslimka markuu yahay waajibaadka qofka muslimka saaran ee ugu horeeya waxaa kamid inuu barto diintiisa sidii maaragtay sheeg hadday muxuuhase u alla u caabudi lahaa iyo guud ahaan barashada diinta islaamka inuu qof walba u barto taa horta qof waa qodobka ugu ugu horeeya uguna muhiimsan runtii lafdhabar u ah qofka muslim muslimka joogitaankiisa uu dunidan dul saaran yahay inay muhiim u tahay inuu barto diinti diintiisana u barto qofna uusan kaga sheekaynin ama uusan uga turjumin diinta islaamka taa waa qodob qodobka labaad oo runtii dee muhiimka waxa weeyaan ummadda si guud gaar ahaan hogaamiyaasha ummadda waxaa runtii saaran nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid ku leeyahay balliquu canii walow kana aaya yani ummadda diinta in la gaarsiiyo la baro la fahamsiiyo qofba qofka intuu wax uu ka roon yahay inuu diintii baro u gaarsiiyo una sheego ayaa runtii horta muxua sheeg muhiima gaar ahaan waxaa dee arrintan mas-uuliyad gaara ay kasii fuulaysaa kana kana sii saaranta runtii xarumaha barashada diinta islaamka gaar ahaan masaajida in la isku dayo runtii intii lalaba jibaari karo maanta dee sanad aanadaayo kor kusoo xusay dunidu way isi sii bedelaysaa tusaale ahaan masaajidoo kaleeto maanta sidii waddankanagi markaan joogno o kaleeto masaajidku ou masaajid u ahaa iyo qaabkii looga dhaqmayay ama qaabkii masaajidku u dhaqmayay iyo maantay runtii qaabka muxuu ahaa sheeg masaajida looga dhaqmayo markaan joogno wadamada reer galbeedka inay runtii la bedelo dhaqankaas in la bedelo tusaale ahaan inta badan waxaa la yidhahdaa masaajida ku yaala wadamada reer galbeedka meelaha hadda ay ku yaalaan waxay hore u ahaa jireen kaniisado ayay tusaalaan hore u ahaa jireen kaniisadihii waxay way iibiyeen oo waa la iska iibiyey sababta loo iibiyey macnaha maxay tahay waxa ay waayeen oo ay muxuha sheeg kaniisadihii ay waayeen dhalinyaradii dhalinyaradii markii la waayey oo dadkii waaweynaa oo keliyaoo markaa ku far adeegaya diimaha marka ay haystaan ayaa keliya waxay kusoo hareen muxuha masaaji kaniisadihii kusoo haray taa marka kaniisadihii waxay dhumiyeen dhalinyaradii ayay dhumiyeen maanta masaajideenna haddaan la isku dayinin in dhalinyarada si kastoo ay tahay in diintii la baro meel kastoo joogaan loogu galo la isku dayo in maaragtay sheeg lala dhaqmo sida dhalinyarada iyo waaqiciga iyo waktiga aynu joogno in loola dhaqmo oo loola tacaamulo oo masaajida loo soo geliyo loona la hadlo waxna loo baro haddaan la isku dayinin sida maanta dhibaatada runtii guud ahaan caalamka haysta gaaraan ummadda muslimiinta haysata ayaa runtii sii faafaysa oo sii adkaanaysa taana marka waa door saaran runtii masaajida iyo meelaha lamidi guud ahaan ummadda in waxna laga bedelo qaabka runtii diinta islaamka muxuu aha sheeg dhalinyarada loo fahamsiin lahaa loona bara loona bari lahaa yani waxaan ka hadlaya waa wadiiqooyinka la marayo iyo hababka la marayo in runtii wax badan maanta aynu kordhino korna loo qaado garaadkaas iyo ummadda si loomuxua loo gaarsiiyo dhalinyarada wa tahay cabdiqaadir waad mahadsan tahay dhinacii khadadka teleefanada ayaan markaan jaleecaynaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan markaan fursad siinayaa halow dhegeysta mayna maqashaa haddaad ina maqlayso kusoo dhawo barnaamijka bismillah maxamed sheekh muqdisho dabcan waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal cabdiqaadir su-aashkooda waxay tahay yani sidee loo arki karaa dad ku soo dhaweeye oo adoo qaxooti iyo qaawan inta u timid meel ku dejiyo nolol kuu sameeyey markii aa weerarto manaha maxay jawaab noocay ka bixin karaan sanacagto waxay tahay kaalinkee adinkeeda kaga aadan waxyaalahaas dhacaya marka aad aragtaan yani maxaa maxaa qorshe ahaan ama istraatiijiyad ahaan ugu tala gasheen inaad samaysaan waa su-aalo muhiim ah cabdiqaadir baan hordhigaya wagaag maxamed walaal waa mahadsan tahay runtii de sida lagu arki karo su-aashkood markaan ku hormari karo runtii waa dareemi kartaa adoo shala lagu soo dhaweeyey soo maaragtay sheeg waddankaa yimid qaxooti ku ahaa markaad maantay aad ummadii kusoo dhaweysay nabadgelyada ku siisay ammaanka ku siisay caafimaadka ku siisay shaqada ku siisay waxbarashada ku siisay marka runtii aad maantay aad kusoo jeesatid sida lagu arki karo runtii qof walba oo damiir bini aadan leh runtii wuu arki karaa wuu dareemi karaa wuuna fahmi karaa waxaana runtii taas ay kaliga aysan kugu ekayn ay bixinayso suurad guud oo laga garan karo ama laga fahmi karo oo runtii aada u qaldan oo dhaawici karta midda guud muxuuha sheeg sumcad muxuuha sawirka laga haysto dadka maaragtay sheeg muslim ama muslimiinta sawir qaldan oo laga qaato diinta islaamka iyo gaar ahaan jinsiyaddii iyo ummaddii aad ka timid haddii qofka adeed tusaale qof soomaaliya oo kaleeto in la laga fahmo muxuuha sheeg ummad muxuuha dhibaato ka shaqeysa ummad maaragtay sheeg diintooda ay nuucan ay tahay dhaqanka islaamnimo iyo muslimnimo aan sheeganayno runtii muxuuha been ka sheegaya ama qalad ka sheegaya ama saan bay maaragtay ay tahay qaabkaas in lagu fahmo tan kale haddeenaad adna aada suurad qaldan aad ka bixisid dhaqanka diinta islaamka iyo dhaqanka dadka muslimiintu ay leeyihiin aad runtii suurad qaldan aad ka bixidid ayuu yahay runtii waxa laga arki karo taana waxay keeni kartaa runtii oo xanuunka ugu weyn runtii uu ku dhacayaa dad laga yaabo maantay haddaad ula dhaqmi lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yacni ula dhaqan dadka kaleeto sida adugu aada jeceshahay in lagula dhaqmo waxaad jeceshahay ammaan waxaad jeceshahay caafimaad waxaad jeceshahay muxuuha shaqo waxaad jeceshahay yacni wax kasta oo yani naftaada raali gelinaya islamarkaana alle iyo muxuuha sheeg aada ugu dhawaanaysa ayaad ayaad jeceshahay sidaa daraaddeed haddaad dhaqanka diinteena islaamka suuban ee maaragtay aad aad aad aad ku dhaqantid islamarkaana muxuu ahaa aada la timaadid hanaankeeda iyo wanaageeda iyo dhaqankeeda runtii albaabo furan tiro badan oo laga yaabo inay ufurmi lahaayeen dad tiro badan oo muxuuha diinta islaamka dhaqankaas keliya kusoo geli lahaa ayaad albaabka u istaagaysaa oo albaabka ka xirmaya islamarkaana qalad ka qaadanaya qaladna ka fahmaya diinteena islaamka taa waa qodobka qodobka labaad annaga dee runtii ka xarun ahaan waxyaaba aan qabano waajibaadka naga saaran islamarkaan aynu fulino waxaa kamid a walaal wacyigelin guud inaan ummadda arrimaha noocaana runtii aynu la wadaagno ka xarun ahaan waxaynu qabanaa seminaaro wacyigelin aynu runtii isugu keenno guud ahaan bulshada gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka aynu isleenahay mawaadiicda marka aynu ka hadlayno waxay u yihiin ehel bay u yihiin islamarkaana mawduuca markaa runtii aynu lafagurayno qaada dhigi qaada dhigayno ee dad markaa runtii lafaguri kara islamarkaana aragti maskaxiyeed iyo aragti cilmiyeedba ummadda runtii kusoo kordhi kara ayaynu qaadnaa marka taa waa qodob qodobka kaleeto waxaynu isku daynaa dhalinyarada wax tabanaysa oo kaleeto oo dhinaca tusaalaan cunsurnimada iyo waxyaabaha lamida ummadda ka tabanaysa in qaab caafimaad ahaan iyo qaab runtii kaleeto ka duwan psychological ahaan inaan ummadda aan aynu u taxliilino ula dhaqano u daweyno la kulanno la fadhiisano islamarkaana aynu isku dayno markaa haddii aan isleenaha dhinaca markaa muxuuha sheeg diiniyan ayaa wax ka qaldan yihiinna inaynu isku dayno dad markaa isleenaha wadaadaan isleenaha way barabixi karaan tabashadaas runtii qofku markaa uu tabanayo iyo haddaan isleenaha dhinac caafimaad oo muxuuha wuxuu u baahan qofka in qaab kale loo maaragtay loo loo daweeyo inaynu xidhiir aynu u samayno marka arrimahaas baa runtii aynu aynu diiradda saarnaa qaabkaasaan u samaynaa falcelinta iyo katabataga intaba waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir maxamed adiguna sidoo kale waad mahadsan tahay khadadkii dhegeystayaasha ayaan weli fursadihii aynu siinayna ku guda jirnaaye dhegeyste kale ayaa khadka ku jira hallo dhegeyste waan ii maqlaa magacaaga deegaanka aad joogto adigoo ku bilaabaya bismi illaahi raxmaan iraxiim magacayga waa saadiq cabdikariim xasan waxaa kusuunahay columbus ohio waan dhegeysanayay su-aalaha uu ka jawaabayo waxaan rabay inaa weydiiyey maadaama uu sheegay in diinteena ay tahay nasteexo islaamkana uu yahay kuwa adduunka u horeey islamarkaana islaamka uu yahay mid aan argagixisa ahayn inta badan dadkan reer galbeedka waxay u yaqaanaan islaamka inay yihiin argagixiso sidee diinta marka islaamka waxaad ula jeedaa reer galbeedka oo xataa ninkii gaal ah oo markaas ama dhashay ama rabay inuu diinta kusoo biiro siduu diinta ugu soo biiri karaa uu ku jeclaan karaa diinta islaamka waa tahay waa tahay haye cabdiqaadir kusoo dhawow saadiq colombos waxay la tahay laba arrimoodba inaan dib ugu laabto fariir inaan inaan inaan inaan inaan dib kala wadaago midda koowaad dee wadamadan aynu reer galbeedka la isku yirahdo horta marka koowaad mana wada isticmaalaan umana wada yaqaanaan umana wada fahamsanaa islaamka iyo dadka muslimiintaaba guud ahaan inay runtii diyaar dad argagixisa ay yihiin argagixiso dee runtii islaam keliyana ma ahan midabna ma lahan diinna ma lahan waxaan la yidhahda argagixisada maalinlawed seminar aynu qabanay waxyaabihii aynu kusoo bandhignay waxaa kamid ah wadanka norway ka dhacda bishii julaay sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii ninkii kulay jiray muxuu aha dhalinyarada tirada badan ku laayay mid kamid a waalidiintii soomaaliyeed ee arrintaas ay saameysay ee waal caruurtoodii ku waayay ayaa nagala qaybgelayay barnaamij noocaasa marka waa argagixiso ninka ummadda muxuha saas u laynaya dhalinyaradeedii iyo jiilkii soo koraya laynaya marka argagixisada walaal diinna ma lahan muxuu ahaa midabna ma lahan taa waa qodob qodobka labaad dee ummadda muslimiintana dee mana la dhihi karo waa argagixiso waana qalad in loo tiiriyo loona nisbeeyo ummadda muxuuha muslimiinta inay yihiin argagixiso laakiin dee si guud waxaa runtii falkaas ku kacaya samaynaya waa dad aan haba yaraatee meelna aan kaga nisbe sheegi karaynin diinteena islaamka ee suuban ee muqadaska ah diinteenu muxuu aha marka laga hadlayo jihaadka culamada way fa diintu way faahfaahisay meel kastoo joogtana dee qofka wax fulinaya haddii uusan ku taagnayn wado sax ah inuu iska saxo dee runtii jihaadku wuxuu leeyahay dawaabid buu leeyahay shuruudo u leeyahay in marka loola laabto muxuu ahaa diinta in loola laabto muxuu aha sheeg loola laabto waa muhiim marka qofka wax suubinaya hadduusan dee uusan uusan wax saxa uusan waxa uu suubinayo nafta uu goonayo midan alla ti uu amr aan ahayn hadduu goonayo dee walaal dee waa su-aal fara badanaa runtii ay ka taa ayaa ka taagan qofka waxyaaba uu ku kacayo marka taa ma ka hadlaya runtii laakiin in qofku muslimka ah waajib uu ka saaran yahay inuu barto diintiisa islaamka ah inuu barto dee cidna aysan kaga sheekaynin cidna aan uga turjuminin cidna aysan usoo fasirinin marba muxuu aha sheeg inta aayado qaar ba qayb laga soo qaato si qaldan loo fasiro si qaldan ummadii loogu sheego si qaldan ummadii maxaa loogu loogu tafsiiriyo waxaaba runtii dee qaladaadka jiro aan maanta dhacay ayay ayay kamid tahay islamarkaana dhalinyaradii saameynta ku yeelanaysa weji qaldan aragti qaldan na ka bixinaysa diintii islaamka iyo ummadii muslimiinta intaba waa tahay sida wanaagsan ee quruxda badan aad uga jawaabtay su-aashii uu qabay iyo fikirkii uu soo jeediyey saadaq cabdikariin waan kaga mahad celinaynaa cabdiqaadir ugu dambeyntii qeybihii ugu dambeeyay aan ku guda jirnaa dhegeyste ayaa hadda khadka ku jira in mar kale fursad aan siiyo dhegeyste mayna maqlaysaa halo dhegeyste calaykum wacalaykum salaam salaamaya dhammaantiin magacaaga magacaagu aniga waa faadima ibraahim walaalilaan joogta warkii cabdulqaadir iyo idaacadda c o a dhammaantiin waan idin salaamayaa magaalada oslo inay ahayd baan jeclahay waa tii dadki deetan ka badan layo hortanay laguma soo qaadin ninkaasi inuu maaragtay ay ahaa argagixiso ee waxaa laga soo qaaday ninkaa inuu nabcaasho ka buuxo saartii imika maraykanka ku taalla soomaalidu ku buuxday saddexdii nin ee qarxinayay laguma soo qaadin argagixiso amase haddii erey la yidhina idaacaduhu siimay wadwadina kolkiiba way iska dhigeen kaniisadii charleston kuwii laayay wadaadadii kale isla iyaguun ahaa argagixiso laguma soo qaadin qof islaame hadduu maanta qof islaame intaa dilo yool bay noqotay argagixisadiiyo waxaa la leeyahay argagixisu ahaa kii waxa sidan sameeyey walaal waxa weeye waxa la yidhi nasaana tiibiyosan qashirasho kala gaa waa ra'yiyinka waxaan ku guda jiraa walaalo haye marka eh, faadimo adigoo abbaaraya marka su-aashaya mawduuca maanta barnaamijkeenu ku saabsan waxay tahay eh, islaam naceebka dalalka galbeedka kusoo badanaya haye waxa weeye intaasoo dhan midna hora laguma soo hadal qaaday argagixiso mid walba waxaa la yidhaha nibcaashaa ka buuxay haddaba waxa weeyaan marka qof islaama oo magaca islaamka sheeganaya uu dambi galo islaamkii oo dhan maxaa loo beegsanaya ee loo leeyahay waa argagixiso ee idaacadihii u waaweynaanayaan ee idaacadihii u waaweynaanayaan taasaa walaal dhibka keenaysa maxay kula tahay taasana lagu kuweydiin lahaa walaalkay aadna waad mahadsantay waa tahay eh, faadimo aad bay u mahadsan tahay haddii dhinaca kale aan raacsado bal waxaad sharaxaad inaga siisaa een waxaad ka dhawaajisay in qofka muslimka looga baahan yahay in diinta islaamka uu barto aan looga sheekeynin dhowr jeer baad ku celcelisay marka sidee buu dadku waxay isweydiin karaan sidee buu ku baranaya haddaan qofka uusan helin qof uga sheekaysta ama barta diinta islaamka waxaad leedahay inuu aado iskuullo jaamacado iyo madaarista kale ee lagu barto ee diinta islaamka bal haddaad arrinkaasi si qayaxan aad u sharaxdo cabdiqaadir wagaag waa mahadsanol jamaal waa waa runtii su-aal meesha ku jirta intaana taadaan ugel u gudagelin aan waxyar ka jawaabo fikirkii walaashay faaduma runtii waa sax arrinta ay ka dhawaajisay ninkii labiiyo labaatankii bishii julaay laba kun iyo kow iyo toban oo ku laayay dhalinyarada faraha badan waddanka norway isla markii iyo muddo dhowr sanaaba runtii way laga leexleexanayay afkana waa laga wareejinayay guud ahaan warbaahinta in loo isticmaalo ereyga argagixiso in loo isticmaalo runtii waa laga warwareegsanayay waxaan u malaynayaa muddo sanad ka hor ah ayaa jariiradii ugu horreysay isticmaashay inay ninkaa ku tilmaanto inuu ahaa argagixiso oo runtii muddo dheerdooda ay ka taagneed in loo isticmaalo ereyga ummadda marka annagaa nagala rabaa inaan muxuha sheeg hadalno isticmaalno ereyada naloo isticmaalayo ama naloo bixiyey iyo magacyada naloo suubsanayo inaan kuwa lamida ama aan iska leexin ama kuwa lamidaba runtii aynu keenno falalka noocaasa ee dadka ku kacayana in laga muxuu afka laga wareejiyo oo magacyo kale loo saariyo ama la yidhaahdo sababahay u sameeyeen way ka duwan yihiin sababaha kuwaanay u sameynayaan way ka duwan runtii dee sax maa marka haddii anagu aynuna hadlinin anagu aynu aragtideena iyo fikirkeena aynu banaanka aana keeninin oo kor aynu u hadlinin cidna noo hadli mayso cidna muxuu ahay sheeg warkeenana kor muxuu uma qaadi doonto marka mas-uuliyadaas waa inaan ogaanaa annagayna saaran taha waa inaan hadalnaa waa inaan wax qornaa waa inaan jawaabnaa waa inaan wax muxuu aha waxa la samaynayo inaysan keliya aysan ku dhacaynin ka ummad ahaane inay yihiin wax ummadda guud ee muxuaha ama caalamka idil saameyn runtii kula marka waa inaan ka jawaabnaa kana hadalnaa waana runtii arrin dee muhiima oo muxuu aha sheeg meesheeda taala taa waa qodob qodobka labaad dee walaal diintu waxay u baahan tahay barashay u baahan tahay markan kule dee qof in looga sheekeeya ma dee diintu waa in la bartay u baahan tahay dee maraakisaa laga bartaa iskuulaada laga bartaa masaajidaa laga bartaa jaamacadaha laga bartaa markaan kuleeya dee diintu yaan lagaaga sheekeyn inte muxuu ashe qof wax kuu sheeg sheego oo dhowr meel inta wax kaaga soo googooyo dhowr ay isugu soo muxuu sheeg oo midba muxuuha qayb ka soo qaado inta kuu sheego markaas aragti adiga iyo xamaasad kugu jirta iyo muxuu ahaa cunfi kugu jira inta laga yaabo inta ku kuu fasiro kuu daliiliyo inuu deena wixii oo ficil aad maarata aada u bedesho waxaan ka hadla waa waa taa diinteenna waa diin samaaxa ah waa diin runtii dee aada u weyn waa diin dee nolosha qayb kasta oo nolosheena kamid dee runtii koobaysa isla markaana meel kastoo nolosheena runtii kamid dee taabane marka diintu barashay u baahan tahay waxay u baahan tahay dee runtii muxuu she wakti u baahan tahay muxuuha bilo iyo maalmo iyo sanado muxuha kooban diinta dee keliya muxuha lagumana barto marka waxaan u baahana dee si guud muxuu qofku inuu diinta u bartaan ka hadlaynaa taa waa waa waa mid guud oo qof kastoo dee muslina waajib saaran weeyaan taa waa mid midda labaad waa ummadeenna waa inaan ogaana gaar ahaan ummadeenna soomaaliyeed runtii waxaana saaran waajib baana saaran waajibka waxa weeyaan ilaahay wuxuu qadaray inaynu soo baxno dalkanaga aynu kasoo tagno kuna faafno maanta adduunka aynu ku faafno ummadahaas aynuna noolnahay aynu la joogno ayna soo dhaweeyey waxaa naga saaran waajib inaynu gaarsiino diintan oyna barno aynu u sheegno diinta sidoo lagu bari karo dee waxa wey waxa ugu horeeya dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka weeyaan dhaqanka suuban ee diinteena islaamka inaynu faafino inaynu ummaddu ay naga aragto haddii dhaqankaas adiga laga arko ee diinteenna waxa ayna farayso ay noo sheegayso runtii de aan si sax aynu u qaadano isla markaana si sax aynu ugu dhaqanno shaki kuma jiro waxaan sabab u noqonaynaa ummadda kownkan saaran ee gaar ahaan reer galbeedka aynu la deganayna soo dhaweeyey maaragtay sheeg ummad tiro badan oo kamid inay diinta ay soo galaan ummad tiro badan oo diinta soo gasho maaragtay maanta alla badbaadiyana sababaha ay ku badbaadeen waxaa kamid a dhaqankaas iyo akhlaaqiyaadkaas suuban ee diinteena runta ayna faraysa ayaa kamid a marka waajibkana saaran waxa weeyaan ummadda aynu la joogno waajib baa naga saaran ummadda aynu la joogno inuu badbaadino ayaa waajib naga saaran yahay inaan lafahood aan badbaadino sida maanta aan adduunka aan daris aan ugu nahay waxaa laga yaaba waxaa waajib kaa saaran yahan walaalkaa inaad badbaadisid lafihiisa berri ka maadin cadaab aad ka badbaadisid adduunkaad maanta wada joogtaan waa ku soo dhaweeyey ammaan buu ku siiyey caafimaad buu ku siiyey waxbarashuu ku siiyey dee ummaddaas aada la noosha isku day intii karaankaaga ah qofkaas inaad badbaadisid diintana aad ku maarata aad ku soo dhaweysid si aad ugu soo dhaweynayso waxa weeyaan waxa ugu horeeya dhaqanka haddii dhaqankeenna uusan noqon mid ka turjumaya diinteenna dee wax aynu sheeganayno waxa weyan waxba kama jiraan waay markaaynu isku dayno diinteena iyo dhaqankeena inaan iswaafajino alla idankiis ummad badan oo maanta jirtana albaabada ufurmi doon inay diinta soo gasho aragtida qaldan ee islaamka iyo muslimiinta laga bixinayana wax badan baa iska bedeli doona haddii ilaahida cabduqaadir faarax diiriye aad iyo aad baad umahadsan tahay adigaa mudan walaa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti inuugu ahaa agaasimaha hay-adda horumarinta iyo nabadda ee grace magaalada osle dalka norway waa anigoo ah jamaal axmed cismaan oo idin leh tan iyo kulan dambe nabadgelyo
taasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee jamaal axmed cismaan markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
dhegaystayaal sheeko xiriirada oo ah habsuugaaneed caan ah oo dunida oo idin laga yaqaanay jaadad dhowra ayay u kala baxdaa qaar baa ku saabsan dhismaha dunida iyo ifafaalooyinka maalin walba ay indhuhu qabtaan sida cirka dhulka daruuraha roobka xidigaha qorraxda dayaxa habeenka dhalaarta iyo wixii la mid ah qaar baa ku saabsan dadqalatooyinka sida dhegdheer qaar kalena madax malahayga mala awaala sida boqoradii soomaalida ee araweelo la odhan jiray maansayahankii hore ee soomaaliyeed wuxuu weligiisba ogsoonaa qiimaha suugaaneed ee adeegsiga sheeka xiriirada ku jira taana waxaa markhaati u noqon kara sheeka xiriirada badanaa ay soomaalidu wada taqaan waa qayb libaax sheekada ku magaca dheer ee dhacday habar dugaag oo idin maalintii ay hashu soo dhex martay waxaa la yidhi libaax oo boqorka dugaagga ah ayaa ugu horrayntiiba wuxuu u yeedhay dhurwaa si hasha hilbaheeda loo qaybsado wuxuu ku yidhi waryaa dhurwaayow hasha hilibkeeda noo qaybi kiina isaga oo aan wax badan ku maqnaan ayuu yidhi waa tahay boqorow hasha ma bar mase bar bar adigaa leh barka kalena intayada kale ayaa leh dabadeedna intuu qaybtaas qawaday ayuu libaaxii aad u carooday markaasuu dharbaaxa xoog badan dhurwaagii ku gaggabiyey taasoo uu ishiisii midige ku waayey markaasuu si aysan mid labaadi ugu dhicin halhaleel goobtii uga cararay isaga oo ay ili maqan tahay dhiiggu uu gobo leeyahay diihaalna uu u dheryahay libaaxii oo dhiif awgeed macyaha isku lisaaya ayaa kolkaa dawaca u yeedhay wuxuu ku amray bal iyaduna inay hasha hilbaheeda habar dugaag u qaybiso say waa wixii dhiifoonayde hawlaarsan intay tidhi ayay qaybintii ku dhaqaaqday waxay tidhi abti hasha ma bar mase bar bar adigaa leh hasha ma dalool mase dalool dalool adigaa leh hasha ma waax mase waax waax adigaa leh hasha ma falar mase falar falar adigaa leh hasha ma rimic mase rimic rimic adigaa leh abti hasha wada qaado libaaxii oo farxad la kala batay wax qaybintii dawacadana u bogay ayaa iyadii su-aal weydiiyey wuxuu ku yidhi dayooy yaa sidaan qaybta wacan kuu baray markaas bay ku jawaabtay isha cumar ka lulaata sheeka xiriiradaas maansayahanadii soomaaliyeed ee inta gabayga u roogay wax ku tusaaleeyey waxaa ugu magac dheera allaha u naxariistay xuseen maxamuud faarax oo xuseen dhiqle loo yiqiin waa ninkii muddada dheer sayid maxamed xoghayaha warfaafinta ula meel joogay ee maansooyinkiisa mar qura kolkuu u mariyo isagu dabadeed daraawiishta sii qaybsiin jiray tan iyo dhallaannimo weligiisba wuxuu ahaa guryaha reer sayid nin ka tirsan jabkii dariiqo kadibna wuxuu ka mid ahaa raggii hogaamiyaha la qaxay ee markii dambe buurta iimay la tegey disembar kun iyo sagaal boqol iyo labaatankiina wuxuu ku jiray nimankii iilka dhigay ee xabaashiisii inta dulganoodsaday ay ilmadu gobolaysay goroyo gabar u dhacay waa tii ay dabadeed daraawiishi noqotay waatay kala fidhiirtay gaaggii ka haray waatay iniba meel afka saartay qaar nugaal isaga soo noqda qaar bay dhaba ka cidgala hara doolood ama hare xagaray qaar u baynuuna nin waliba halkuu islahaa waad ku nabadgeli waatuu u dhaqaaqay waxaase jiray qayb kale oo inay dagaamadaas dib ugu soo noqoto lafaheeda uga baqday waa aqalka madaxtooyadii daraawiisheed intii ka tirsanayd ama lagu tirinayay waa reer sayid ama waa reer xasan nuur oo ingiriis xabashi talyaani iyo soomaaliba ay raadinayaan wiil iyo waayeelna koodii gacan lagu dhigo aan dhiiggiisa dhulka loo oggolaadeen sheekh yuusuf cabdilla xasan oo ay sayidka walaala ahaayeen iyo xuseen daqle ayaa u odayaal ah iyaga iyo raggii kale markay tashadeenna waxay goosteen ingiriis iyo talyaani intii laga iibsan lahaa soomaali oo idilba inay ka raadgataan oo maatadooda galbeed iyo gindir ay la qabtaan waxay doorteen inay magan galaan caruuse iyo reer daadhi oo ahaa qoyskii u talin jiray inkastoo kolkii hore si wacan loo qabtay haddana maalmo kadib baa gardaraysi lagu bilaabay haddiiba wixii gacmahooda dab ku harsanaa ayaa laga meersaday markii dambena dumarkii ay wateen baa loo soo dhigtay iyada oo aan cidna la weydiisan yaa naado boraale cabdi cumar hortooda lagu guursaday cali diniiqa oo ka mid ahaa madaxdii sare ee caruusada ayaa aqal iska gashaday qurux haddii la yidhaahdo waa qoftii daraawiish ugu haysatay waa afadii khaliif sheekh cabdille u dhexe jirtay ee markuu ka dhintay uu sayidku ka dumaalay isna maalintaas wax yar ka hor uu ka geeriyooday taas iyagoo ku ceel qaba ayaa maalintii dambe duqi caruuse oo idin u boqranaa nuux maxamed daadhi waxaa hunguri ka galay jamaal sheekh cabdille oo ay sayidka walaalo ahaayeen walaalkeed sheekh yuusuf dheere ayuu abbaarayoo weydiistay isna intuu malaha naftiisa uga yaabay ayuu halhaleel iyo tashila-aan ku siiyey maxayse ugu taallaa markii arrinta loo sheegay iyadii baa iska soo taagtay iyadii baa sina loo marsiin kari waayo nuux daadhi sidaas kuma uu harine wuxuu u yeeray xuseen daqle oo ay la ahayd inaan jamaad waxba ka diidi doonin sidii ay walaalkeed wax uga diiday show xuseenna meel xun bay ka maraysaa oo gabadhaba isagaa ka daran waxay caruusi ku fashay waa nin ka ceelqaba kuna hamiyaaya maruun siduu uga aarsan lahaa ha yeeshee maalintaas nin ay maya u bannaanayd mu ahayn wuxuu garaysan waayey naado buraale habkii looga booliyey iyo sida fudud ee la rabo in jamaadna loogala meero waxaa isula ekaaday xoog sheegadka lagula xaajoonayo iyo sheeka xariiradii qayb libaax markaas buu tala mooday waxaa laga raba inaanu hagaag u oggolaan hagaagna u diidin maya iyo haatoona inaan laga maqlin isla markaasna cadhada laabtiisa buuxisay uu caruusa dhab u dareensiiyo cishadaas buu tiriyey gabagan aanu qayb ka mida welin doono ee suugaanta soomaalidu ay ku faani karayso haddiiba maalin uun inta suugaamaha la tartansiiyo midda soomaalida lagu soo daro allah u naxariistay xuseen daqle oo dawacadii sheeke xariirada iska dhigaya nuuc daadhina libaaxii ka dhigaya ayaa wuxuu ku garnaqsaday qayaashow libaax baa dhurwaa qaybi yidhi soore wuxuu yidhi hilbaha jeex balqalo qoon dhan baa nahaye markaasuu qababaalihii qoonsaduu dilay dharbaaxuu ilkaga soo qaaday uu hoor ka soo qubay afqashuushla goortuu dhintuu sii qataabsaday qambaruursi iyo ohin buu qoondunuunucay dawucuu kolkaa soo qabsaday sida qisaaseede iyadoo qarqari buu ilkaha qoorqabkii xoqaye wuxuu yidhi qanjaafula xumeey tali qadaarkaaga adeer gacanle qaar iyo dalool qaaxa iyo feero qumud iyo baruur iyo leg iyo qowdhihii kuruska kuu wada qorsheeyeye islow neefka wada qaado markaasuu wixii qaday qabsaday qoobabkadafleeye waxaa la yidhi qabiil maladayoy qayliyaha aare innagoo quruundhana maxaa qada inoo diiday warqacdii hore haddaan deeyey kobtii weelku sii qulushay barbaa kuu qismo ah waa wuxuu eeday qaaryara eh aniguna u dhaasaan aholee qulqulatay duqiinoo qab weynaa wakaa qooqa loo dilay qadarkii ilaahya rabbaan quud ka sugayaay qudheedaan u yaabaya miyaan idin khasaarteeyey warmaanoon qudraba haynin baa qabash ka soo waaqsan anna qayb libaax weeye taad igu qasbaysaanee dadka igu qoslayiyo kobtaan ka qalbi diidayo qadayey adduunye uma socon waad i qaharteen qadankii dariiqiyo haddaan qadiimadii waayey labadii qofay nagaga haray qaafadii dumarka tii quruxda roonay hadday cali la qooqayso qudhoo keliya baa nagu hadhay oo qalabku noo yiile tanna qaata naadaba rag bay qaac u shidataayb tashigiisu siduu ahaa xuseen dhiqle toos wax uma diidin toosna wax uma oggolaan wuxuuse tiriya gabagaas qayb libaax la baxay oo noqday nuux daadhi gabay hakiyey jamaal sheekh cabdillana bililqaysigii lala maaganaa ay kaga badbaaday dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa aynoo joogo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqankii hiddaha adka halkaad kala socoteenna waa idaacadda v o a oo idinka gemanaysa magaalada washington barnaamijyada aad maanta dhegeysateen iyo kuwii idaacadaha galabta iyo tii duhurnimoba intiina doonaysa inay dib u daalacato waxay ka booqan karaysaa bogeyga internetka oo ciwaankiisu yahay v o a somaly com intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana waxaa aniga oo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan saaxiibada v o n idinka sidaas iyo caweysin wanaagsan